meeshaas waxaan kaga dilnay ilaa sagaal iyo toban dhaqarqaabayaashii al-shabaab ilaa dhaawacoodana meelo badan baa laga sheegahayaa haddeerna waa ku sii raajoognaa meeshaasna waxaan ugu soo booqday jiidda hore dagaalka guddoomiyaha caasimadda dhuusamareeb xildhibaanada maamulka galmudug saraakiisha noocyaheeda kala duwan alxamdulilah rab ilaahay baa mahaddaas leh annakuna waan waday doonnaa khawaarijtaas layntooda nebiguna wuxuu yidhi qofkii dila iyo qofkii dilaanba waa ehlu janno waxaan ku dhiiragelinaa ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed meel kastoo ay joogaan inay khawaarijtaas laska dhiciyo waa wax wuxuusha waa wax dalkii diinta midna aan roonayn dadkaas saakay waxay rabeen inay dad shacaba meesha ku laayaan ciidamada xoogga dalka soomaaliyeed baana saa ka soo gaaray sagaal iyo toban ayaa laga dhigay meesha uga tageen waad aragtaan ay meesha yaalyaallaan ciidankan ilaah baa guuleeyey hal nin baa ka shashiiday ciidanka iyo hal qof oo shacabahay markii horeba ahaayeen iyagu ay dileen intaasaa annaga na soo gaartay ilaahay baa ku mahadleh intii dhaawacantana waxaan urjaynaa ilaahay inuu u boogadhayo intii dhimatana shahiid waaye rasuulkaa sheegay oo ku sheegay duubaa liban qatalo u qatalo ilaahay baa ku mahadle saaka waa la jibiyey khawaarijtii raadkoodii fircadkooda waxaa la gaarsiiyey sandhaqaan la gaarsiiyey waxaa adinkana ku ammaanantihiin inuu ilaahay guushaas gacmihiinna uu ku sababay waxaan rabaa inaan kugu hambaleeyo guushaas waxaa laydinka rabaa dagaalkii ma dhammaan khawaarijtiina waa jabtay al-shabaab maalinkay igu liiteenay maanta joogaan maalinkay igu liiteen adduunka maalinka soo maray ayay maanta joogaan lacag aruursii isugu soo hareen wax kaloo gelaan lama arko iyo inay qof masaakiina intay soo mina ku soo xidhan ay dad ku qarxiyaan waa idin hambaliyaynaa guulaysta cadowgana jebiya adinkana intii naga dhaawacantana ilaahay ha caafiyo intii naga shahiidana jannada allaha gaarsiiyo aad iyo aad u mahadsantihiin garabkiinana nahay annagu idinka hari mayno meel alla meeshaad joogtaan micigiinna nahay haddaan nahay shacabka caasimadda deggan halkan waxa taagtaagan waa u jeeda xildhibaanadii waaye waxaa soo socda culummadii odayaashii dhallinyaradii ganacsatadii baarlamaankii dadkii geesiyaalkaahay oo reer galmudugna garabkiinay yihiin micigiinaa nahay dowladda soomaaliyeed oo dhan dhankiinay tahay wixii maaragtay dhaawac gaarana haddaan dayaaradda saaraynaa hal qofoo xumaanaya ama maaragtay wax ka halaabaayan ma jirto haddii alla yidhi aad baan kugu mahad celina